tirada ardayda maanta u fadhiisata imtixaanaadka sanawiga ah ama shahaadiga ah ee ardayda fasallada siddeedaad ee dugsiyada dhexe iyo ardayda fasallada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan ayaa dhan koob iyo afartan kun oo arday sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu guud ahaanba degmooyinka iyo gobollada kala duwan ee somalilan xafiiska imtixaanaadka somalilan iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee imtixaanaadku magaalada hargeysa saaka ay ka qabsoomeen madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa ka hadlay ahmiyadda imtixaanaadkan isaga oo farriin dhiirigelinana u diray ardayda kala duwan ee imtixaanaadkan saaka u fadhiistay gobollada somalilan horta waan idin ducaynaya dhammaan ardayda gelaysa imtixaanka wuu iska dhib badan yahaado ardaydu iyagoo waxay garanayan haddana maalintaa ma quraacdaan oo habeenkii aada u yarsocdaan oo waa la soo wada maray laakiin imtixaanku wuxuu la midoob casharadii kale oo kale waxa weyn ma aha haddaad haddii wax kaa qaldamaana beritaa la saxayaa carruurta inay ka baqdaan ma aha warar badan ha gelina weliba hablaha waxba maaha wuxuu la mid yahaa un duruustaad soo gelayseen hadduu mid qaldamo berita waa la sixi karaa waxaan korkaa dhammaan ardayda u rajaynaya imtixaankan inay ku guulaystaan waxaan balaynaya wasaaradda waxbarashada iyo dhammaan qaranka somalilan oo dhan horumar weyn sameeyey intaasoo arday oo u gudbayso tacliinta halkii uu joogo midbaka korxiga sekondary hadduu haa jaamacad buu gudbayaa hadduu sideedu haa sekondary buu gudbayaa waa horumar weyn dalka ka socda marka waa idinku ducaynaynaa qaranka o dhanna waa hambalyanaya dee ogaadana waddadaa haysaan berituunbaa sidan macallimiintiinan iyo hablahan aag taagan iyo sidan baa berita macallimiin noqonaysa wax weyn ma aha anagoo shalay bahayd markii dadkan wadalyalaaye macadaawud kaagalka weyn lehiyo wadacadiyo shalay bu isma ardeexaado waxaan wax weyn maaha idinkoo faraxsan dhammaantiin oon warwar qabin imtixaanka gala oo kalsooni qaba insha allah waa wada baasaysaan mustaqbalkana guud baa wada gaadhaysaan dhammaan dhallinyarada qaar ka mida waalidiinta oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ayaa u duceeyey una rajeeyey ardayda imtixaanaadka u fadhiisatay in ay guulaystaan isla markaana iyaga oo xasiloon ay imtixaanka ay waajahaan magacayga waa hodan axmed xasan waxaan ahay waalidiinta maxaa ladhaha maanta awlaadoodu qaarna ka baxayaan qaarna ku jireen markaa dhammaan ardayda somalilan oo dhan meel waday joogaanba waxaan leeyahay guul iyo gobonimo waan idin ducaynayaa insha alla ilaahay idin fududeeyo kuwa foorka ka baxaya kuwa eydhka ka baxayaba labadaba waan u ducaynayaa iyagiyo waalidkooga iyo macalimiintii kusoo tabcayba ilaahay tacabkooga kama dhigo mid khasaara insha allah bismillaahi kariim guul baan idin wada rajeynaya maamay soo wada barbaar ardayda imtixaanaadka ku jirta inta badan waxa waalidiinta ay mas-uuliyiintu kala hadlaan in ay dhiirigeliyaan markaa tahoyo ahaan maxaad ku dhiirigelin lahayd eed ardayda farinteeda ugu weyneen maanta ardayda ugsidaa waxaa weeyaan qolada fanfoorka ka baxaysa waxaan leeyahay maanta unbuu qalinka idiin bilaabmay dadaalkiinina insha allah ku guuleysta habaqanina wixii aad soo dhigatay in weyan waxaa la idinka qaadayo kuwan eydhka ka baxayna waxaan leeyahay idinkuna waxaad tihiin barbaradka imtixaanka idinkana maanta waxbarashadii dhabtaad idin bilaabantay sidoo kale imtixaanka waxaa la idinka qaadaya intaad soo dhigateenun habaqanina waa casharadiinii istajiya inamiya hablaba maxaa la ydhaha insha allah dhinaca telefoonada iyo inay ardaydu isku soo haleeyaan inay waxqishaan baa marar badan waalidka lagala dardaarmo taa maxaad odhanaysa anuu caruurta iyo waalidka labadaba waan la hadlayaa waalidka waxaan lahay telefoon caruur waxba uma soo sido caruurta aydhka maanta fadhidee telefoonka haysata wax alaale wuxuu soo sidaa ma jiro horena looma aqoon iminka intan baa la bartay iminkana telefoon wax guuldaraa mooye wax guulooma soo sido qolada waaweynna waxaan leeyahay idinkana maskaxdiina way furantay maskaxdiina telefoon ha kusoo koobine maskaxdiina fura oo qishka iska daaya oo maxaa la dhahdaa insha allah bismillaahi kariim dhakhaatiirta injineerada culimada macalimiinta nooc walaba idin kasoo baxayaye naftiina khiyaamina markaa hore u socdo hooyo waxaan idin leeyahay maskaxdiina ballaadhiya telefoonkan waa aalad yaro qof idinla midi sameeyey markaa maskaxdiina idinkaaba u baxo maskaxdiina furanta maskaxdiina fura waalidkana waxaan leeyahay caruurta telefoon waxba uma soo sidee intaad ka fogeyn kartaan ilmuhu intuu aid ku jiro wan ilaa aid imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada sideedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare ee somalilan saaka ka furmay degmooyinkeeda iyo gobolladeeda kala duwan ayaa socon doona maalmaha soo socda khadar maxamed cakulle v o a hargeysa